banaanbaxyo cabasho ah oo rabshada wata ayaa maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee puntland kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dad ka cabanaya cadaalad darro dhinaca shaqooyinka ah goor dambe oo galabta ahna ciidamada amniga ayaa la sheegay inay isku geedaameen guriga guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamed maxamed galan oo ilo wareedyo sheegayaan in lagu tuhmay abaabulka banaanbaxyada haatan waxaa qadka taleefonka ee magaalada boosaaso si toosa ugu jirta wariyaha iyaga faadumo yaasiin jaamac faadumo waad maqlaysaa
colaal aad ayaa umahadsan tahay abaarihii shantii galabnimo ayay ahayd markii ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan ay weerarka la beegsadeen guriga uu magaalada boosaaso ka deganaa guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamed maxamed gallan dagaal kooban ka yar dagaal kooban kadib waxaa ciidamada u suurto gashay inay gudaha u galaan dhismaha waxaana goobta ciidamadu ay ugu tageen shan nin oo laba dhaawacan tahay waxaa kaloo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen oo oolaa gudaha guriga laba gaari oo nooca dagaalka ah oo mid uu qora saaraa warar iskhilaafsan ayaa waxay kasoo baxayaan in gudoomiyaha gobolka bari gallan uu guriga ka maqnaa xilliga weerarka lala beegsaday halka warar kalena ay sheegayaan inuu ka baxay xilliga uu weerarku socday rabshadahani colaada waxa ay daba socdeen banaanbaxyo rabshado wata oo maanta ka dhacay qaar kamid a xaafadaha magaalada boosaaso gaar ahaan wadooyinka halbowlaha u ah magaalada waxa ay sababeen rabshadahaasi in hal kamida ciidamada puntland uu ku dhaawacmo laba kamida ciidamada puntland ay ku dhaawacmaan halka askari kalena uu ku dhinto waxaa kale oo dhaawacyo ay soo gaareen saddex kamid ah dadka shacabka ah inkastoo aysan cadayn inay mudaharaadayaasha qaar kamida ay dhaawacmeen xaalada magaalada boosaaso way degan tahay waxaa ku gaaf wareegaya ciidamo sugaya ammaanka iminka waxaa shir jaraa-id xarunta gobolka bari ku qabanaya mas-uuliyiinta gobolka bari gudoomiyaha gobolka bari doctor yuusuf maxamed waacays dhado oo aan goorda weli la xiriiray wuxuu ii sheegay inaysan gacanta ku dhigin cabdisamad galan waxaa kaloo uu sheegay inay u aanaynayaan in uu rabshadahan luku lahaa sababtaasna ay tahay tan ay u weerareen guriga waa gartay haddaad dib noogu yaro celiso dibadbaxyadii ka dhacay magaalada boosaaso ee rabshadaha watay khasaaraha dhimashada dhaliysaaad sheegaysa dhaawaca dadka mudaharaadaya waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay ka mudaharaadayaan
walaa colaadow dadku waxa ay sheegayaan waa dhalinyaro waxbaratay ayay u badan yihiin kuwa jaamacadaha kasoo qalin jebiya dibadda iyo gudaha dalka waxa ay sheegayaan inay shaqooyin la yihiin imtixaamada ay musuq maasuq ku jiro arrimo noocaasa waa siday hadalka u dhigeen maamulka gobolka oo kale ama mas-uuliyiinta dawladda markaan wax ka weydiiyey arrintaasna waxa ay leeyihiin arrintan waa arrimo siyaasadeed dhalinyarada rag siyaasiyiina ka dambeeya qoloba waxbay sheegaysaa laakiin saasay labada dhinac sheeganayaan